bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani kun afar boqol soddon iyo sideedda hijiriyada milaadiyadan ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun toddoba iyo tobanka qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay kulan dhaqaale loogu ururinayey dadka ay saameysay abaarta ka jirta gobollada dalka doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa maanta la filayaa in ay ka dhacdo magaalada muqdisho kadib markii shalay musharaxiinta u tartamaya doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa laga dhageystay khudbadaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee abaaraha ayaa ka dhageystay xubnaha guddiga halka uu marayo gurmadka abaaraha waaxda debdemiska ee dowladda hoose ayaa ku guulaysatay in ay demiso dab xalay ka kacay seeladda ganacsi ee suuq boocle ee degmada dharkeenley ee gobolkani banaadir kaasi oo uu ka dhashay khasaare hantiyadeeda madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cosoble ayaa faray hay-adaha amniga in ay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey dilka taliyihii qaybta booliiska gobolka shabeellaha dhexe wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynihii dalka gambiya yaxya jaamac ayaa waxa uu isaga baxay dalkaasi kadib markii uu aqbalay in uu ka dego xilka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan ool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkiioo dhan guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka qayb galay kulan dhaqaale loogu ururinayey dadka ay saameysay abaarta ka jirta qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya faahfaahinta warkani waxaa inoo haya mustaf maxamed xiirey kulankan ayaa ahaa mid dhaqaale loogu aruurinayay dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana kulankaasi ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaaraha soomaaliya qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka musharaxiin iyo ganacsato kulankaasi ayaa ahaa mid kulankaasi ayaa ahaa mid dhaqaale loogu aruurinayay qoysaska ay saameeyeen abaaraha ee ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana intii uu socday kulankaasi madaxda dalka musharaxiinta iyo ganacsatada ay iska aruuriyeen lacag ka badan boqol kun oo dollar xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin guud ka bixiyay dhibaatada uu kusoo arkay deegaanaya degmooyin ka tirsan gobolada dalka xildhibaanka ayaa tilmaamay in gobollada ay u siman yihiin dhibaatada abaaraha ku dhuftay dalka muhiimna ay tahay in indhaha laga fiirsan dadka dhibaataysan
meesha ugu horreysa aan tagna waxay ahayd cisbitaalkii weynaa ee magaalada baydhabo waxaa ku jirtay laba boqol iyo konton iyo lix qof oo bukaana oo qaba cudurka shubanbiyoodka ah waxaana keeni waa meeshii magaalada biyaha ka dhammaaday wasaqdii biyihii waxay haray cabeen ummaddii waa wada jiifeen maalintii aan tagnay laba iyo toban qof aa ku dhimatay waxaan la yaabay teendha oo ay ku jireen maxaa laleeyahay dadka bukaanka ah waxaa is waxaa ku jiray ugu yaraan boqol qof oo rag iyo dumar isugu jira oo joodari ku wada jiifa aan haysanin sariirtii loogu talagalay maxaa laleeyahay shuban biyuudkaas joodarigaas ay ku jiifaan meeshii shubankii uu socdaa waxa waaye dhibaato aan la fiirin karina meesha kusoo aragnay diineen xataa ma fiicna in maxaa lalahay rag iyo dumar ay meel ku wada jiraan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka dhibaataysan dadka dhiba- dibadaha jira in ay jeebabkooda ay furaan islamarkaana loo kala harin u gargaaridda dadka ay dhibaateeyeen abaaraha ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa intaasi ku daray in shacabka soomaaliyeed ay isku tashtaan islamarkaana aan loo kala harin madax iyo shacabka sidii loo gargaari lahaa dadkaasi dhibaataysan
runtii waa waxay la tahay fursad qaali ah ee aan ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dowladda dadka joogaba aan rabno runtii inaan ugu baaqno inay jawaabkooda furaan in ummadda soomaaliyeed ee hadda dhibaataysan isu gargaaro in meelahan awaaraha ku habsadeen oo dhan ee hadda intii muddaa waa socdeen annaga haddaynan annaga wax isu qaban dad kale wax noo qabanaya ma jiraan waxaan u baahannahay haddii la yidhaahdo runtii hadda wixii halka la arooriyey waxa ay tari karaan waa yaryihiin wax badan oo ay hadda sooyan karaan isbeddel ma jiraan laakiin insha allah intaas hadda abaarahaas deegaanadii kaleeto ay ka jireenna tabaruc oo u sameynay deegaankaana u sameynaynaa haddii ilaahi yidhaahdo waxay la tahay intaan in ka badanna waa siduu tarsa sheegaya waxba dadka ayadoo aan la sheegin insha allah inaan tabaruc u sameyn doono biidnillahi tacaala
golaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo gabagabadii kulanka dhaqaale aruurinta hadalka jeediyay ayaa tilmaamay in shan milyan oo dada ay dhibaato ku sugan yihiin islamarkaana xildhibaanada iyo maamul- maamulada gobol- maamul goboleedyada dalka ka jira looga baahan yahay inay joogteeyaan kulamada caynkan oo kale ah ee dhaqaalaha loogu abuuri loogu aruurinayo dadka dhibaataysan
si aada ula socotaa waxaan rabaa in guud ahaan in yar aan idinka sheego waqti ma haysano laakiin xaaladda soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed sida guud ahaan uu ku sugan yahay iyo abaarta sida ay noo saamayso inaad ogaataan waxaa weeyaan ilaa shan kun shan milyan oo qof oo soomaaliyeed baa halis ku sugan oo dhibaataysan saddex milyan iyo sagaal boqol ka mid ahna halis bay ku jiraan konton kun ka mid ah dadkaasi waa caruur oo nafaqo darro qarka u saaran geeri waxaa intaa raacda laba boqol iyo labaatan kun oo ka mid ah tiradaas iyada ah ayagana waxay ku jiraan halis oo magaciisi eh, dhibaataysan oo taakula u baahan waxaa intaa noo dheer hal milyan iyo boqol kun oo so- soomaali ah oo dadkii barakacayaasha oo weli noo yaalla oo meesha noo noo dhooban ayagana way jiraan marka dhibaatada intaa la eg
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay kulan dhaqaale lagu ururinayay dadkay abaaruhu saameeyeen oo ka dhacay magaalada muqdisho doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa maanta la filayaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho xarunta doorashada ay ka dhaceyso ee ku taala magaalada muqdisho ayaa si aada loo adkeeyey waxaana halkaasi la filayaa in maanta ay xaadiraan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ilaa lix iyo toban musharax ayaa u taagan doorashada maanta ka dhaceysa magaalada muqdisho ee aqalka sare musharaxiinta u taagan guddoomiyaha aqalka sare ayaa waxa ay kala yihiin cabdi xaashi cabdulaahi oo horey uga tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale mustafe maxamed qodax oo labaduba ka soo jeeda dhinaca somalilan musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sarena waxa ay kala yihiin xasan faarax xujaale axmed xaashi maxamuud cabdiwaaxid cilmi cumar abshir maxamed maxamuud buqaari cabdi axmed dhuxulow maxamuud axmed maxamuud iyo cabdirasaaq cismaan cali waxaa sidoo kale u taagan doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare hodan maxamuud cismaan cismaan axmed macow iftiin xasan baasto fartuun cabduqaadir faarax sacdiye xasan cusmaan mawliid xuseen guuleed iyo cabdikaafi macalin xasan wixii kusoo kordha wararka la xiriira doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ee la filayo in maanta ay ka dhacdo magaalada muqdisho oo wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa biidni illaahi alkariim ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee abaaraha ayaa ka dhageystay xubnaha guddiga halka uu marayo gurmadka abaaraha kulan gaar ah oo ay ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xubnaha guddiga abaaraha qaranka ayaa waxa ay iskula soo hadal qaadeen xaaladda abaaraha iyo halka uu marayo gurmadka ay sameynayaan bulshada soomaaliyeed xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya yaxya cali ibraahim ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa warbixinta ay siiyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya
waxaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte aan ka brief gareyneynay beryahan maadaama uu safar ku maqnaa waxyaabihii guddiga u qabsoomay maalmihii lasoo dhaafay khaasatan isbuuci tegey oo ay ka mid ahaayeen guddiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo diblomaasiyiinta dalalka jaamacad jaamacatul carab ku midaysan quraacdii ay wada yeesheen iyo yabohii la sameeyey ee ka mid ahayday iyo sidoo kale yabohooyadii kala duwanaa ee dadweynaha soomaaliyeed aan beryahan ugu baaqaynay iyo wixii usoo aruuray guddiga waxaa kaloo arrin weyn ahayd oo ra-iisul wasaaraha aan aan mataqaanaa qorshe howleedkii guddiga aan kala hadlaynay waxa ugu weyn waxay ahaayeen soo jeedin la sameeyey hay-adaha dowladda iyo dekedaha dowladda federaalka ah oo mataqaanaa sidii looga bartay
intaasi kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa la hadlay warbaahinta qaranka
waxaan runtii ugu mahad celinayaa guddiga oo caawa halkan warbixin shaamila iga siiyey si howlo u socdeen waxaanan runtii aan dooneynaa haddii alla idmo in golihii wasiiradu ay fadhiistaan si markaa go-aamada loo baahan yahay in la qaato oo ay dowladdu hormood ka noqoto sidii dadka wax loogu qaban lahaa in sida ugu dhaqsaha badan leh goluhu usoo fadhiisto haddii alla idmo sidaana ay markaa ku meel maraan go-aamada loo baahan yahay maanta in dadka lagu badbaadiyo haddii alla idmo sidii sanadkii horeba ay qeyb weyn uga qaadatay dowladda federaalku inay ka qeyb qaadato maadiyan iyo macnawiyan labadaba maxaa la idhaahdaa gurmadkii abaaraha ayaan sidoo kale dooneynaa sanadkana inay imika uga qeyb qaadato
waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cosoble ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha amniga ay gacanta kusoo dhigi doonaan kooxihii ka dambeeyey dilka taliyihii qeybta booliiska ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa ugu horeyn tacsi loogu diray dhammaan shacabka hirshabelle iyo ehelkii qoraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay taliyaha qeybta booliiska gobolka shabeellaha dhexe marxuum khaliif carfaaye oo kooxda nabadiidka ay ku dileen bamgacmeed ay ku tuureen xarunta taliska qeybta ee magaalada jowhar isagoo u rajeeyey intii wax ku noqotay in ilaah caafimaad deg dega uu siiyo bamkaasi madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumku uu ahaa xubin muhiim ah oo ka baxay dowladda iyo shacabka hirshabelle islamarkaana u hayay shaqo adag oo muhiim u ah nidaamka dowliga ah iyo xaqiijinta amniga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta maamulka ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan laamaha amniga ee hirshabelle ay gacan bir ah kusoo qaban doonaan kooxihii ka dambeeyey dilka loo geystay allah u naxariistay taliyihii islamarkaana dhagarqabayaashii bamkaasi ku tuuray saldhigga sharciga la horgeyn doono waxaana madaxweynaha hay-adaha amniga hirshabelle uu faray in baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan dhacdadani ugu dambeyntii madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cosoble ayaa kula dardaarmay guud ahaan shacabka hirshabelle inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan cadowga ummadda soomaaliyeed waaxda debdemiska ee dowladda hoose ayaa ku guuleysatay in ay demiso dab xalay ka kacay siilada ganacsiga ee suuq boocle ee degmada dharkenley ee gobolka banaadir kaas oo uu ka dhashay khasaare hantiyadeed haweenay ka mid ahayd ganacsatada suuqa uu dabka ka kacay ee suuq bocle ayaa xalay intii uu dabka socday waxa ay radio muqdisho uga warantay xaaladda markaasi sidaa ah- sidaa ay ahayd
ويجي مسجل جدا الحمد لله شكر رب العالمين يجب إلى الشعب يا بيت كمان حبيب الشعب يا إلى عفوا إلى عفوا غانا شمس طوعا قادي كلام الجن قرب كبير سنة بعد ما بلا قادي كلام هل هذا مغاري حماري ملعان الحمد لله وما تنسى يا رب سبحانه وتعالى وهذا ما دين الله وعدتك وفاة تبقى لنا وقعدت أسفق هذا الرسالة إليه هذا وكان ما يسوي كبير مثلا qaybta badarka miyuu dabku ka kacay badarka maahan meel oo bagaash iyo daaweyn iyo lagu gadaayo iyo maacuun oo ka kaca dalku sidoo dhaha iyo dhar khasaaraha uu dabku geystay ma qiyaasi kartaa khasaariinta khasaara saa'id saa'ida weyda saa'id weyda ilaa laba boqol waa ka badiyay lama qiyaasi karo cadabta meesha ku bijiyin karin iyo sababta waa kala badda marka
waxaa sidoo kale aanu ka wareysanay xaaladda suuqaasi iyo sidoo kale saameynta uu dabkaba ku yeeshay agaasimaha waaxda debdemiska ee dowladda hoose cabdulaahi maxamed sani waxa uu sheegay in ay caqabado la kulmeen intii ay ku guda jireen gurmadka
wallahi anaga kolley de xiliyadan waa xiliyadan dadka in loo wacyigeliya ay tahay waa xiliya dabeelaha ma fahamtay haye Een, dad badanna waan sugaynaa oo labadan keliya hata maahan inay imaadaan maxaa yeele dadka inay og yihiin een, dad- marka xiliyadan dalacsi bilaabato inay dadka badnaadaan maxaa yeelay waxyaabaha iminka dadka keenaya dadka inay ka fogaadaan ama ay ka ilaahayaan sida hadda kii dadka hadda ka dhaco kaleeto koronto dad marka qaraxa ka bilaabatay shan saac ilaa iyo maqribkii laba iyo tobankaan soo dhamayn marka waxyaabaha xiliyada oo saafurlowga ama dabeelaha badan yihiin waa qasab ilaa sanadkii ugu badan oo dalka dhacaa waay suuqyada waaweyn oo sida hadda suuqyada hadda eh, ku yaala suuq bacaadi iyo ismadiine iyo bakaari iyo suuqyada aada waaweyn markastana waa sheegnaa in ay ku sameeyaan jid waaweyn oo la geli karo tan labaadna inay u sameeyaan caal biyo laga qaadan karo baabuurta didimiska ay ka qaadan karaan waxyaabaha ugu qa- weyn waxaa keenaya dadkii oo lasoo yareeyey oo la dhamaystiri karo haddii biyo dhammaadaan waxaa biyo doono ayaa haddana waqti gelaysa
wararka dibaddana waxaa ka mid ah wararka u dambeeya ee laga helaya dalka gambiya ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi yaxya jaamac oo looga adkaaday doorashadii bishii disembar ka dhacday dalkaasi in uu ka tegay dalka oo isaga baxay waxaana wararku ay sheegayaan in uu gaaray dalka guinea sidaasi waxaa laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan madaxda urur goboleedka waa madaxda ururka ecos ee galbeedka afrika ninka lagu magacaabo adama barrow ayaa doorashadii setembar waa disembar kaga adkaaday yaxya jaamac ee ka dhacday dalkaasi yaxya jaamac ayaa hore u diiday in uu aqbalo natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii disembar ee aynu kasoo gudubnay waxa ay wararku intaa ku darayaan in ay suuragal tahay in dalka guinea uu kaga sii gudbo yaxya jaamac dalka kale ee equatorial guinea tallaabadani ayaa timid baa la leeyahay iyadoo dhexdhexaadyaal ka socda galbeedka afrika ay saacadihii lasoo dhaafay la kulmeen yaxya jaamac islamarkaana ay ku qanciyeen inuu xilka isaga dego dhexdhexaadiyaashan ayaa jaamac ku qanciyey inuu xilka baneeyo inkastoo aysan wax faahfaahin oo intaasi dheer aysan bixin ciidamada wadamada galbeedka afrika ayaa hakiyey qorshahooda militari oo ay ku doonayeen in ay ku farageliyaan dalkaasi ciidamadaasi ayaa khamiistii ka tallaabay xuduudda gambiya saacado yar uun kadib markii la dhaariyey madaxweynaha cusub ee gambiya adama barrow waxaana adama barrow lagu dhaariyey xilligaasi gudaha safaaradda gambiya ay ku leedahay dalka senegal dalka nigeria baarlamaankiisa ayaa horey fadhi ay u yeesheen waxa ay ku iclaamiyeen in haddii xilka uu isaga degayo yaxya jaamac in maangelyo ay siinayaan warkay subaxnimo onaga intaa intaan war midkaan la mid aan ku kulmi doonno sida ay nabadgelaya